asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh ahwada nagala xidhiidha ee meel kasta oo aad daliya dibadoo nagala geysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadoo idinka haynay oo caawana mar kale idinka imanaya istuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a muuse biixi oo si rasmi ah u shaaciyey inuu ka tanaasulay musharaxnimadii kulmiye beeniyeyna inuu duunyo dhaafsaday hankiisa musharaxnimo dhinaca kalena wasiirka maaliyadda somalilan samaale oo soo dhoweeyey go-aanka uu qaatay mudane muuse biixi cabdi maamulka gobolka gabiley oo baabiiyo dhuldaaqsimeed si sharci darro ah loo ootay allaha u naxariistay mid ka mida wariyayaashii ugu caansanaa magaalada muqdisho oo qarax gaadhigiisa loogu xidhay ku dhintay goor hore oo maanta ah maraykanka oo muwaadiniintiisa mar kale uga digay inay u safraan waddanka kenya akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan warruuxii caawaan idii haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan gudoomiyaha xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye mudane buuse biixi cabdi oo maanta shir jira isku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa si rasmi ah daboolka uga qaaday inuu ka tanaasulay hankiisa madaxtinimo ee xisbiga kulmiye waxaana uu sheegay in looga adkaaday tartankii loo galay musharaxnimada madaxweyneha xisbiga kulmiye ee doorashada shanta sano ee soo socota mar wax laga weydiiyey in sida wararka qaar sheegayaan uu dhaafsaday lacag ayuu iska fogeeyey jiritaanka warkaasi gudoomiye muuse biix cabdi waxa uu tilmaamay in muddo laba sano iyo badh ah uu khilaaf ka dhex jiray xisbiga uu hogaamiyo taas oo uu saldhiggeedu ahaa cidda xisbiga u noqonaysa murashaxa uga qayb qaadanaya doorashada madaxtinimo ee dalka ka qabsoomi doonta sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanu intaa ku daray in haddii tartan dhaco ay cid uun guushu raacdo
haddii tartan dhaco cid baa adkaata cidna waa la reebaa cidna way soo baxdaa kulmiye murashax qurun buu yeelanaya sida xisbiga kaloo dhanba markii kulmiye iyo odayaashiisii iyo dadka xooggiisii waadeen ninka la reebay ee la laabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxee loo daayay xisbiga murashax noqdana waa madaxweyneha waa ciyaar geyma oo siyaasaddu iyo kubadda iyo noloshu waa ay leedahay gudoomiyaha xisbulxaakimka kulmiye waxa uu sheegay inay xisbiga u tudhayaan ma noqonayso haddii la reebo waan dudaya ma noqonayso haddii gardarre iyo wax laga geystay ciil baan ku qabaya intaa waan ka weynaa xisbiga waa u turaynaa madaxjeclaan ka qabnaa mustaqbal dheer oo boqolaal sano dalka talaya waan doonaya anigu haddaan waxa waaye maayar kulmiya halo waxaan ma waaye haddaan murximo ka halo oo kalaamadii xisbigeeda waan lehay
mudane muuse biix cabdi waxa uu iftiimiyey sababaha uu u doonayey murashaxnimada xisbiga kulmiye
anugu haddaan murashaxnimo doonayay waxa quraha ahd waxaan socday wax badan oo weerarnimana ileedahay dadkuna hal gandheer u soo maray oo jiro talow bal istijaabi inaad wadadeedii wax ka tari karto inaan ku soo bixi lahaa iyo inaysagasaarkeed eed iga raaci lahayd allahu yaclam meel horaaba laygu joojiyey ciddii joojisay waa hay-adaha qaranka ugu waaweyn guurtiisa xukuntay wax walba madaxweyneha su yidhi baan raacaynaa raac baa laydhi waan aqbalay ti ummad o dhan maqlayso qolada ganacsatada ah ee iminka arrintan gashay ee iyana tirid raaco ka hadho oo xukunka keentay tii guurtida ayunbay daba socotay oo isii naxnaxiniyay wax caadi ah ayaanu arkaa oo aan laga dudin lama oga saabaynta ay taasi ku yeelan doonto taageerayaashii uu ka helay loolankii iyo hirtankii siyaasadeed ee uu la galay madaxweyne siilaanya oo meel adag kala joojiyey beelaha ay ka soo kala jeedaan labada mas-uul waxaana jirtay wasiiro gaar ahaana wasiir nacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah khilaafkaas aawadii xilka looga qaaday kadib markii uu raacay garabka muuse biixi cabdi dhinaca kalena wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda somalilan mudane cabdicasiis maxamed samaale ayaa soo dhoweeyey in lagu kala adkaado loolankii musharaxnimada xisbiga ku sharaxa uga qayb geli doona xisbiga doorashooyinka soo aadan wasiirka ayaa war qoraano uu ku baahiyey barta xiriirka bulshada uu ku leeyahay facebooka waxa uu dhignaa sida tan khilaafkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga talada dalkan haya ee kulmiye guddoomiye muuse bixi cabdi iyo madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo si buuxda u soo gabagaboobay waa wax ilaahay loogu mahad celiyo waxay somalilan ku soo caanamaashay isu tanaasul iyo wadatashi taasoo ugu dambaytiina sababtay in guddoomiye muuse bixi uu aqbalay talooyinkii ummadda reer somalilan u soo jeediyeen oo uu u tanaasulay in madaxweynuhu noqdo musharaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye shanta sano ee soo socota ayaa uu yidhi wasiirka maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale waxaana uu intaas raaciyey oo uu yidhi waxaan u mahad celinayaa dhammaanba dadkii ka qayb qaatay dhamaystirka arrinkan waxaanan u rajaynayaa madaxweynaha dalka inuu noqdo kii dalkan u horseeda barwaaqo horumar iyo ixtiraaf laga helo bulshada caalamka wasaaradda beeraha ee somalilan ayaa ku guulaysatay tijaabo ay ku samaysay beerista geedka tufaaxa oo ay ku eegaysay sida uu cimilada somalilan uga bixi karo tufaaxa oo ka mida cuntooyinka inoogu yimaado dalalka dibadda ayaa wasaaraddu waxay tijaabadiisa ka hirgelisay xarunta qasriga madaxtooyada ee somalilan kaasi oo ay ku guulaysatay wasiirka beeraha somalilan oo ay weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa soo dhoweeyey tallaabadan wasiir dowlaha gobolada bari ee somalilan mudane cali xasan maxamed cali sandulle ayaa sheegay in wasiirka beeruhu uu howlqabad baaxad leh ka fuliyey gobolada bari waxaanu ka codsaday in geedka tufaaxa uu geeyey gobolada bari ee somalilan wasiirka aad baan uga mahad celinayaa gobolada bariga waa wasiirka ugu mudan ee wax weyn ka qabtay ee baray dadka beeraha beriijkii beeray wax badan oo ma garanaysaa dhulkan awalba goboladan way ka bixi jireen wesig waxaan ku dhiiranayaa inaad aada iyo aada usii tababarto halkaasoo baahi badan loo qabo oo dhulkiina uu dihin yahay inaad u badiso tufaaxa wasiirka wasaaradda biyaha ee somalilan xuseen axmed cabdulle ayaa dhankiisa ka sheegay in tallaabada ay wasaaradda beeruhu ku hirgelisay tijaabada geedka tufaaxa ay tahay tallaabo kudayasho mudan maanta halkan wasiirka beeruhu inuu soo saaray oo horteenna yaala shay dabadel laga keeni jiray oo meelaha qaarkood lacag badan oo doolar lanaga siiyo oo qaali ah maanta tufaaxii waa horteenna horaa loo yidhi waddanka somalilan waa hoban cid wax kala soo baxduu laayahay marka waxaan ku dhiirinayaa uguna baaqaya ummadda reer somalilan war arka waxyaalaha inoo yaalla dhulkeennu si u dahan yahay wax walbaynu kala soo bixi lahayne aan fadhiga ka kacno oo khayraadka dhulkeennu ku jira ee dahan aan la soo baxno wasiirka beeraha ee somalilan brofeor faarax cilmi geedoole oo gabagabadii halkaasi ka hadla ayaa tilmaamay in geedka tufaaxa ay tijaabadiisa ku ogaadeen inuu ka bixi karo gobolada dalka ee waxaanu leenahay qof kasti oo awood u leh inuu beerto tufaaxaas ha beeraan leenahay cimilo kastina wuu ku baxayaa meelo fara badan oo waddanka ka midana waanu u qaybinay inkastoonan wax badan ahayn laakiin xabad xabad iyo labalabo ayaanu geynay si aan tijaabadiisa aanu u hubinno allaha u naxariistee waxaa goor hore oo saaka ah qarax kaadhigiisa loogu xidhay oo ka dhacay degmada xamarweyne lagu dilay wariye yuusuf maxamed abuukar kaynaan oo ka mid ahaa wariyeyaasha ugu caansan magaalada muqdisho kala soo shaqeeya warbaahinno kala duwan qaraxa wariyaha lagu dilay ayaa la sheegay inuu ahaa mid gaadhigiisa loogu soo xidhay gaar ahaana halka uu fadhiisto darawalka gaadhigu xilliga uu qaraxu dhacaya ayaa la tilmaamay in wariyuhu uu keligii saarnaa uuna kusii jeeday goobta shaqada mid ka mida wariyaasha gaadhi halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in gaadhiga uu si xun u burburay waxauna intaas raaciyay in xubno badan oo ka mida jidhka wariyuhu uu qaraxu jarjaray maydka wariyaha ayaa in muddo ah ku dhex jiray gaadhigii lagu qarxiyey maamulka degmada xamar weyne iyo taliyaha saldhigga degmadaasi ayaa diiday in deg deg meesha looga qaado meydka wariyaha waxa ayna u yeedheen oo xilli dambe goobta soo gaadhay kana qaaday meydka saraakiil ka socotay hay-adda c i d da soomaaliya weli yuusuf kaynaan ayaa kasoo shaqeeyey warbaahinyo kala duwan oo ka howlgala dalka iyo dibaddiisa waxaanu xilligan ahaa tibaftiraha idaacadda mustaqbal oo ka mid a idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho iyo idaacadda erga oo ah idaacadda mada midoobay kana shaqaysa arrimaha bini-aadanimada alla naxariisii jannaha ka waraabiye weriye yuusuf kaynaan ayaa waxaa lagu aasay magaalada muqdisho waxaana aaskiisii maanta ka qayb galay guud ahaanba bahda saxaafadda oo uu horkacayo wasiirka soomaaliya u qaablisan warfaafinta inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun gudoomiye ku-xigeenka gobolka gabiley oo ay weheliyaan gudoomiyaha degmada arabsiyo iyo isuduwayaasha wasaaradaha beeraha iyo deegaanka ee gobolka gabiley ayaa maanta howlgal ballaadhan ka sameeyey dhul taqsiimeed ku yaala waqooyiga degmada arabsiyo ee gobolka gabiley dhul taqsimeedkan oo ahaa dhul buuraley ah oo xooluhu daaqi jireen isla markaana si sharci darro ah loo ootay ayaa gudoomiyaha degmada arabsiya cabdilaahi cabdi faarax waxa uu sheegay inay ku guulaysteen howlgalkaas oo ay baabiiyeen seerayaashii iyaga oo kaashanaya sida wuxuuse ciidamada ammaanka waxa uu gudoomiyuhu sheegay oo kale inay ku sii daayeen xoolihii isagoo intaas ku daray inaanay howlgalkaas wax dhibaato ahi aanay kala kulmin isla markaana ay si ballaadhan u soo dhoweeyeen odayaasha iyo bulshada ku dhaqan deegaankaasi ugu dambaytiina wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa mar kale uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka kenya iyadoo tixraacaysa weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada kimbitoni ee jasiirada laamu dowladda maraykanku waxay uga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan dhammaanba xeebaha dalka kenya gaar ahaana mombasa kiwali kilivi laamu iyo qayb ahaan xeebaha gobolka tana river isbedelkii xagga ammaanka ee dhowaan ka dhacay kenya ayaa waxa ay wasaaraddu sheegtay inay qaar ka mida shaqaalaheeda ay usoo daadguraysay waddamo kale balse waxay xusay in safaaradeedii waddankaasi ay sii wadi doonto howlaheedii shaqo ee caadiga ahaa wasaaraddu waxay xusay in dowladda maraykanku ay weli helayso xogo culculus oo ku saabsan weeraro argagixiso oo lala eegto danaha maraykanka iyo reer galbeedka ee kenya oo ay ku jirto magaalada nairobi iyo hareeraheeda wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay ka digaysaa weeraro ismiidaamin ah qaraxyo afduub iyo weeraro loo geysto dulimaadyada rayidka iyo maraakiibta badaha kenya iyo xeebaha ku hareeraysan ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku akhyaarta qiimaha lee hawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dan iyo dibadaan idinka ahaynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya istuudiyaha ay shabakada ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay saxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay saxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee samsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa samsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney sacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shawrta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxyo wada shiciir ammaanka ee shaxda lagu cayaaraa shirka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa ishidaye ma ishaafinaysa farasa shirabano laga furay shakaalkiiyo shakasii ku xiran yahay qofkaaseed ka qabata shanshadaba ma rogayo adashiin inayo kalgacayl ku shubaye sida farasa shirabano laga furay shakaalkiiyo shakasii ku xiran yahay qofkaaseed ka qabata shanshadaba ma rogayo adashiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay adashiday adduunko dumar baad sandherite xidigtii shahuuraay adashiday adduunko dumar baad sandherite shamsayadii daraada anigana ilaa shalay ishqibaa